allaha u naxariistay doctor cabdulaahi xasan mahdi oo kamid ahaa aqoon-yahanada aadka uga dhex muuqda soomaalida ku nool dalka canada ayaa shalay lagu aasay magaalada toronto ee dalka canada soomaali ka kala tagtay dalalka canada mareykanka iyo meelo kamida yurub ayaa ka qaybgala aaska marxuumka wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta kasoo diray magaalada toronto allaha u naxariistay doctor cabdulaahi ayaa geeriyooday kadib markii lagu soo booday axaddii waxaana lagu xasuustaa u istaagidda danaha soomaalida iyo isu keenistooda sida ay v o eda u sheegeen qaar ka tirsan dad aada u fara badan oo ka qayb galay aaska marxuumka kuwaasoo ka kala yimid magaalooyinka dalkan kanada iyo dalalka kale ee dunida libaan cali mahdi oo ay ilmaadeer yihiin marxuumka ayaa marka hore v o eda uga waramay taariikhda marxuumka oo kooban cabdulaahi wuxuu ahaa ardadii ugu horreysay ee bilaawda jaamacadda gahayr wuxuuna ka soo baxay cilmiga la yidhaahdo veterinary science halkaas oo uu ku dhameeyey jaamacadda digriga bundada ugu sarreysa oo ahayd sunta d h a looda wixii loo yaqaanay cabdulaahi markuu waxbarashada dhammaystay wuxuu helay full bright scholarship oo ardada aqoontooda aadka u sarreysa la siiyo waddanka maraykanka wuxuu tegey magaalada ames halkaasuu ka bilaabay waxbarashadiisii oo uu ku sii watay waxbarashadiisii oo ahayd cilmiga veterinary science particularly qaybta la yidhahdo beef science wuxuu halkaas ku ajiib gareeyey both masterskiisii iyo b h d diisii uu ku dhameeyey late eightskii early ninetskii cabdulaahi ninetskii markii soomaaliya dhibaatada ka dhacday wuxuu usoo guuray waddanka canada magaalada toronto cabdulaahi sanadkii kun sagaal boqol ko iyo sagaashankii wuxuu waxbarasho ka bilaabay wasaaradda beeraha ee waddanka canada gobolka ontario magaalada guelf oo ilaa iyo maanta uu geeriyooday uu ka shaqaynayay allaha u naxariisto dhammaanteenna samariyo imaan allaha naga siiyo hoggaan wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed uu ahaa particularn reerkeenna reer mahdi wuxuu ahaa hoggaan wanaagsan haddaba dadka reer toronto maxay ku xasuustaan marxuumka waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka qayb galay aaska waxaa ku horumaraya maxamed cali shiikhe oo ay isla soo koreen waxaan isla qaanay cabdulaahi yaraanteeni school intermediate ilaa iyo heer jaamacadaan isla soo gaarnay xalane shaqadii qaranka jaamacaddii baloni aan wada ciyaarnay nin aada u naxariis badan oo soomaalinimada ay ku weyn tahay wadaninimada ay ku weyn tahay wanaagga jecel oo mar walba isku daya inuu bulshada ka shaqeeyo wanaagoodii qofka dhibaataysan u gurmada jecel inuu waxu qabtaa mar walbana wuxuu u samayn jiray xaq u doodis dhibaatooyinka ku haysta soomaalida ee magaaladan toronto iyo wadanka canada guud ahaanba magacayga waxaa weye siciid sheekh cabdi waxaan ahay gudoomiyaha masjid khaalid welid ee magaalada toronto ee ontario canada walaalkeen allah u naxariisto nin aada iyo aad mujtamac looga yaqiin uu ahaa arrimaha soomaalida marka laga hadlayana dadka banalka soo fariista oo inta badan arrimaha soomaalida laga waraysto ilaahay naxariis jannada ha siiyo ehelkiisana sabar imaan allah ka siiyo waa nin muhiim oo masjidka khaalid weliid aada ugu xiran buu ahaa magaceyga waa yuusuf abikar cali yobibi ilaahay walaalkay cabdulaahi xasan mahdi samar imaanha naga siiyo nin wuxuu ah mar walba khayrkana fara nin bulshaweynta soomaaliyeed ee toronto degan hormuud u ahaa wax walba oo caawa magaaladan laga qabanayo oo soomaali ku saabsan wuxuu ahaa cabdulaahi dadkii lagala tashan jiray kasakoo wanaaga ay dadkan isku raaceen allahu naxariistee dhaktar cabdulaahi wuxuu muslimiinta ku nool toronto iyo hareeraheeda oo ay soomaalida ugu horreyso u sahlay inay helaan ogolaansho marka ay doonayaan inay qashaan xoolaha sida ciidaha oo kale isagoo dadaal badan ku bixiyay arrinkaasi waa kan mar kale maxamed cali shiikhaay waxyaabaha oo aan runtii dhihi karo cabdulaahi xasan maadi wuxuu qabtay communitiga maanta waxaa waaye magaalada toronto meel kastoo xoolo lagu qalo isaga ahaa qofka bermishinka siina wuxuu ahaa qofka keliya oo bermishinkaas bixiyo inay xoolahaas caafimaad qabaan oo ummadda lagu dhibaateynin wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo scientisti ah oo dhinac walba mataqaanaa bulshada ula taagnaay caafimaadkoodii wanaaggoodii badbaadintoodii dhanka ciyaaraha iyo badbaadada dhalinyarada ayuu allah u naxariistay doctor cabdulaahi xasan mahdi ka qaatay kaalin mugle sida ay v o eda u sheegeen tababarayaal iyo odayaal ay wada ciyaari jireen ka hor geeridiisa cabdifataax xasan axmed sate ayaa ku horumaraya doctor cabdulaahi xasan mahdi allah u naxariisto inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun doctoorka wuxuu maaragta ahaa nin aada iyo aad maarata u maamul fiican oo khilaafaad badan maarata xaliyey oo dadka isu soo dhaweeyey oo bulshada jeclay inay maarata mid qora ee wada noqdaan tartanka isboortiga soomaaliya wiiga oo kamid ah dadka aasaasay oo ururka ugu horreeyey soosco wax ka aasaasay hadda wuxuu kamid ahaa maaragtay kooxdeeda muqdisho football club maaragtay barnaamij ay u sameysay odayaasha arbaca kasta oo maamulaayay doctor cabdulaahi xasan mahdi allah u naxariisto bulshada nin aada iyo aada qiimo weyn ugu leh uu ahaa oo wax fiican u qabtay anagoo ahaan cali muudey kana mid a odayaasha ku nool magaalada toronto walaalkay doctor cabdulaahi xasan mahdi horta allah u naxariisto markii uu yimid waddankan magaalada toronto wuxuu ka qayb galay maaragtay communityda especially dhinaca ciyaaraha waxyaabo badan oo ka qabtay soomaaliya wiigii dadkii lafdhabarka u ahaa waagii cabdirabbi iyo ay ka shaqaynayeen meeshaan ciyaarahaasoo dhan ayuu maamuli jiray marka laga soo tago ka shaqaynta horumarka soomaalida ku nool dalkan kanada wuxuu sidoo kale isha ku hayay dhibaatooyinka ka jira soomaaliya gaar ahaan xilligii abaaraha sida cabdirabbi maxamuud saalax uu u sheegay v o eda waxaa kale oo aan isla shaqeyna cayaaro waxaa jira oo lix iyo toban community halkaas ku yimid oo la dhahay striker spirit soccer tournament after dagaaladii soomaaliya waxaan lacag ugu aruurinayna soomaaliya through red cross united way cayaarahaasna meel fiicanaan gaarsiinay lacagta ka soo baxdana waxaan u aruurinay soomaaliya baahida ka jirtay marka waxyaalahaas ayaa lagu xasuusta cabdulaahi qaar ka tirsan qoyska marxuumka oo ay ka mid tahay warda yaasiin xasan mahdi oo uu adeer u ahaa oo ka timid dalka ingiriiska iyo maryam faarax sindigo ayaa iiga warramay siduu ula dardaarmi jiray iyo siduu udubdhexaad ugu ahaa bulshada adeerkayga cabdulaahi xasan mahdi ilaahay ha u naxariisto qof la jeclaayo oo ahaa dad oo jeclaayo asigana wuu caawi jiray qofkuu caawi karo kulligaana waa u xiiseenaa liader oo ii ahay waxbarashadana wuu igu bushgarey jiray salaada tuko ay dhihi jiray qof oo wax kasta oo fiican kusoo xasuusi jira waaye diintana ilaahay wuuna soo xasuusi jiray inaan dhimanayna wuunoo sheegi jiray marka ma ka cabsanayo hadda because wuu ii sheegay wuuna diyaariyay kulligaan inesaan anakana noo noo taalo doctor cabdulaahi xasan mahdi maxamed wuxuu ka mid ahaa bulshada iyo maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka muslimiinta dhammaantood nin aada u xiriiriya nin jecel samaanta oo wanaag laga bartay wuxuu ahaa qof bulshada maaragtay raaligeliya ee masaajidyada iyo culumoodiinka ka warqaba ciyaalka iyo yuudka ka warqaba bulshada ha ahaato familku ha ahaato wuxuu ahaa nin aanan marna shucuurtiisa iyo xumaantiisa dadka tusinin ee wanaagga ku dadaala ee samaanta wax walba ka soo qabta waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay janno farduusa aclaa geeyo xuseen warxaaji v o a toronto